dowladda kenya ayaa waxay kordhisay bandagii saarnaa deegaanka maamul goboleedka mandheera xogayaha arrimaha gudaha kenya joseph nakasari ayaa kordhiyey bandagii saarnaa magaalooyinka mandheera cumar jilo carabiya fiino lufeyka tuulo iyo ceelwaq waxaana bandogaas uu socon doonaa ilaa iyo siddeed iyo labaatanka maaj ee sannadda labada kun iyo toddobiyo toban maamul goboleedka mandheera ayaa waxa uu ku jiray bandow tan iyo lix iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkan kadib markii mandheera uu ka dhacay weeraro ay fuliyeen al-shabaab kaasi oo ay ku dhinteen labiiyo toban ruux kadib markii ay ugu galeen dad hotel deganaa amarka kordhinta bandowga waxa uu saamayn doonaa dadka tuulooyinka iyo deegaanada kale ee ilaa iyo labaatan kilomitir xuduud ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ku dhirsan kuwaasi oo guryahooda ku jiri doonaa inta u dhaxaysa labiiyo tobanka iyo bar maqribnimo ilaa iyo labiiyo tobanka iyo bar subaxnimo dadka deegaanka ee doonaya inay bannaanka u baxaan xilliga bandowga waxaay u baahan doonaan inay fasax ka haystaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka